bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaha deha dalsan ee magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii lasoo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo demdemtii daryinkii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samiir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
shuushkeennuna waa shafeeculahy shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay sideedda bisha shanaad ee mey laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa ugu waaweyn ee barnaamijka wareega aan kusoo qaadan doono idinkan aad ku dhageysan doontaan hadduu eeba raalli ka noqdan waxaa qayb ka noqon doona guddoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa caawa go-aamiyey in lix iyo tobankii xildhibaan ee lagu soo doortay degmada ceelwaaq ee gobolka gado ay yihiin kuwa saxda ah ee matalaya gobolkaasi gado dhinacii kale ee garbaari lagu soo doortayna sidaas ay meesha ugu baxayaan se yeeshee dhinacooda warar ayaa sheegaya in caawa ay hadli doonaan islamarkaana ay sugeen go-aankaas ugu soo horjeesan doonaan warbaahinta ay la hadlayaan wararka ugu dambeya arimaad kusaya ayaad maqli doontaan qodobadan kale waxaa qayb ka noqon doona caawa aad maqli doontaan saaxib yaal in ka badan sagaal musharax oo u taagan qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa buuxiyey shuruudaha habraaca doorashada madaxweynaha waxayna qaateen shahaadada musharaxnimo ee madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waan idiin soo gudbi doonaa saaxibayaal musharaxiinta tobanka ku dhow ee maanta markaa shahaadada qaatay islamarkaana warbaahinta la hadlay qorshahooda siyaasadeedna ka hadlay qaarkoodna caawa si toosa warbaahinta u tabinayso ayagoona markaa soo bandhigaya howlahooda markaasi siyaasadeed ee markaa horyaalla haddii ay guulaysaan inay soo bandhigi doonaan ay qaban doonaan qodobadan kale waxaa qayb ka noqon doona caawa aad maqli doontaa saaxibayaal wasiirka wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay khatar weyn ugu jiraan in imtixaanka sanadkan ee sandugseedka laba kun iyo labaatan iyo laba iyo laba kun iyo labaatan markaas in uu sanadkan baaqdo sababila xiriira dhaqaala-aan markaas soo wajahday caawa ayaad maqli doontaan saaxibayaal wasiirka arrintaas ka hadlaya qodobadan kale waxaa qayb ka noqon doona caawa idiin soo gubi doonaa saaxiibayaal oo aad maqli doontaan mid ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ayaa ugu digay musharaxiinta ku maqan dalka dibaddiisa inay dalka ay soo gelaan lacaga laaluusha oo dhibaato mooyaane aan wax faa'iida ah ku jirin taasoo uu sheegay inay khatar gelin karto in la helo hoggaan markaa wanaagsan
sideedaba ragga hadda dibadda ku maqanoo meelahaas ku maqan waxaa dad raadinaya lacaga ay ku qoraan ololaha doorashooyinka lacagahaas oo ahna lacaga laamiisho oo la bixinaayo waana ka degnaa ol hornaa ka degn haddana waa ka degaynaa lacagtaa waxay gashay ma jirto
caawa ayaad maqli doontaan saaxiibaal waraysigaas dhinacyo badan taabanayo oo caawa aan idiin soo gudbi doona sidoo kale waxaad maqli doontaan kulan caawa oo la yeelan lahaa xildhibaanada meesha jir madaxweyne farmaajo ayaa baaqday kadib markii ay ku qalqaabsameen ajendaha iyo qorshaha loo tagayo hase yeeshee dhinaca kale warar soobaxay waxay sheegeen caawa in madaxweyne farmaajo uu ku dhawaaqayo musharaxnimadiisa xilka ugu sarey ee dalka warar arrimahaas ku saabsan ayaad maqli doontaan qodobadaas wixii soo kordha ayaa caawa idiin soo gudbi doonaa anigoo cabdinaasir maxamed maxmuud ee barnaamijka soo saar halkan idinkala socodsiin doona cabdihaab cabduqaadir xasan ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka sacraadaha dalsan ee magaalada muqdisho
Shoma aniga waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaaladan waddeen diriirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innagaa istuulaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
waa hagaag saaxiibayaal habeen wanaagsan ayaan hawada idin kalayahay barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa ayaan gudagelaynaa qodobo kala duwan raac barnaamijka ad kusoo maqasheen ayaa inoo soo socda waxaanse ku bilaabaynaa guddiga waa guddoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa go-aamiyay caawa in lix iyo tobankii xildhibaan ee lagu soo doortay degmada ceelwaaq ee gobolka gado ay yihiin kuwa saxda ahaa ee matalaya gobolkaasi gado dhinacii kalena ay garbaharayna sidaas lagu tuuray oo markaa aysan kasoo qaybgeli doonin kala fadhida baarlamaanka federaalka iyo tobanaad ee soomaaliya kadib go-aankii caawa kasoo baxay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka sheekh aadan madoobe sheekh aadan madoobe gudoomiyaha baarlamaanka iyo tobanaad ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa go-aan ka gaaray khilaafka ka jiray xildhibaanada golaha shacabka ee lagu soo doortay ceelwaaq iyo garbaharey war-saxaafeed ka soo baxay xafiiska guddoomiye sheekh aadan madoobe ayaa waxaa marka hore lagu sheegay in xildhibaanada lagu soo doortay degmada ceelwaaq ee gobolka gado ay habraaca doorashada ay mariyeen guddiga doorashooyinka heer federaal islamarkaana doorashadoodu ay qabteen guddiga doorashada ee jubbaland ee siid warka waxaa lagu sheegay ama lagu caddeeyeyba in xildhibaanada golaha shacabka ee shaqeynaya in markaasi lagu soo doortay ama ay sheegayaan in lagu soo doortay garbaharey aanaysan ahayn shahaadadii ama aysan haysan shahaadadii guddiga hirgelinta doorashada dadbana heer federaal ee doorashada iyo guddiga qabanqaabada ee jubbaland ee siid gudoomiye sheekh aadan madoobe waa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ayaa shaaciyey in xildhibaanada golaha shacabka ee lagu soo dartay degmada ceel waaq ay yihiin kuwa sharci ahaan ku matalaya gobolka gado baarlamaanka iyo tobnaad dowladda federaalk ee soomaaliya gudoomiyaha ayaa xusay in doorashada xildhibaanada ceel waaq uu taageeray ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble wuxuuna markaa guddoomiyaha dadka isku haya siyaasadda gobolka gado ugu baaqay inay arrintooda ay ku dhammaystaan wada hadal iyo markaas iswada ogol si meesha loogu saaro mudmadow jira hase yeeshee dhinaca kale wuxuu meesha ka saaray in markaa xildhibaanada garbahari lagu soo doortay yihiin kuwii markaa baarlamaanka qayb ka ah islamarkaana gobolka gado matala hase yeeshee kuwa ceel waaq ayaa sidaasi lagu qaatay islamarkaana ay noqdeen kuwii saxda ahaa dhinacooda kuwii garbahari oo caawa meesha laga saaray ayaa la sheegayaa inay wadaan diyaar garoob iyo markaasi go-aano ka duwan oo weli duuga ah kii kasoo baxa golaha shacabka baarlamaanka guddoomiyaheeda shaqada madoobe oo ah inay aada ugu soo horjeedaan islamarkaana ay warbaahinta goordhow la hadli doonaan qaarkoodna oo aan la xiriirina waxay sheegeen in ay si toos warbaahinta ay ula wadaagi doonaan waxa markaa kasoo baxay guddoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayna markaa si aada ay ugu xunyihiin go-aanka uu qaatay guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe oo arrintaas oo markaa kuwa ceel waaq oo ku sheegay inay yihiin kuwii saxda ahaa haseeshee dhankooda meesha laga saaray dad badan ayaa soo dhaweeyay go-aankaas islamarkaana golaha shacabka xildhibaanada markaasi qaarkoodna waxa ay soo dhaweeyeen xildhibaanada la qaatay ee ceelwaaq lagu soo doortay halka kuwa kalena ay leeyihiin waa markaas dhinacyadu weli khilaafkaas wuxuu sii horin doonaa baarlamaanka kooiy tobanaad ee soomaaliya taa oo meesha markaa foodo iyo buuq dhinacyada kale ay ka cabsanayaan inay sameeyaan dhinacyadaas ee garbaharey dhankooda waxa ay ka yiraahdaan iyo go-aanadooda haddii ay markaa warbaahinta la hadlaan waa idiin soo gudbi doonaa saaxiba barnaamijka wareeginta kugu jirno qodobadeena kale ee caawa barnaamijka udhiciisa aad kusoo maqasheen ayaan weli ku jirnay waan kusii soconaa in ka badan toban musharax ayaa caawa markaasi maantaba qaatay ama u taagnaa qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa buuxiyey habraaca shuruudaha habraaca doorashada madaxweynaha ayaa qaatay shahaadada musharaxnimo ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee tobanaad musharaxiinta markaas dhammaantood buu wada qaatay ee shahaadada islamarkaana buuxiyey habraaca doorashada ayaa waxa ay markaa ay ka hadleen dareenkooda iyo sidii markaas ay ugu qabanayaan dadka soomaaliyeed haddiiba ay markaa ay ku guuleystaan rajada ama ay qabaan haddii markaa xildhibaannimada ay ama markaan raade xilka ay doonayaan ee madaxweynenimo haddii ay ku soo baxaan dhinacyada ugu horreeyey ee maanta ay qaatay waxaa ka mid ah daahir maxamuud geelle raade waxaa ugu horreeyey madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa noqday musharaxii ugu horreeyey ee markaas buuxiya shuruudda islamarkaana qaata shahaadada musharaxnimo ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha tobanaad ee soo socda waxaa kaloo ka mid ah daahir maxamuud geele hogaamiyaha xisbiga wajiir cabdiraxmaan cashakuur cabdigariin xuseen guuleyd musharax cabdiraxmaan abalaal sidoo kale cabdiqaadir cusuble doctor cabdinuur sheekh iyo sidoo kaleent waxaa ka mid ah shakhsiyaadka markaa qaatay musharaxnimada ama markaa mareba habraaca doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaa kaloo ka mid a musharaxa markaasi injineer cabdulaahi xasan cali wasiirka hore ee boosada isgaarsiinta ee soomaaliya iyo musharaxiin kale oo markaas ayagu ka mid ah musharaxiinta madaxtime ee soomaaliya baa markii ay waa markaa toban musharax ayaa markaa la xaqiijiyey guddiga doorashada ay xaqiijiyeen in ay markaas yihiin haddaba warbaahinta ayay la hadleen oo dareenkooda ayay si kooban ula hadleen oo ay markaa kusoo dhaweynayaan qaashada musharaxnimada ama markaa shahaadada xildhibaannimo waa markaa shahaadada madaxweynenimo ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya haddaba waa kuwan markaa musharaxiintii maanta qaatay shahaadada markaa ugu sareeya ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya
waa maalin weyn oo taariikhi ah oo noloshayda aad iyo aad meel muhima uga ah waxaan rajaynahay bulshada soomaaliya meel kasta ay joogtana inay muhim u noqon doonto maantay waxaan dhammaystirtay dukumiintigii loo baahnaa si loogu tartamo madaxweynenimada soomaaliya waxaa xigi doona tartanka shan iyo tobanka go'aankaygu waxa uu yahay isdabayaal taariikheed ee dowlad soomaaliyeedoo fashilan inaan soo afjaro oo dowlad soomaaliyeed u guulaysato ay dhalato maalinka bishu ay shan iyo tobanka tahay oo aniga aan hogaaminayo marka bulshada soomaaliyed waxaan leeyahay qof kasta oo soomaaliya oo nooloo neefsanayo kaalin uu ku yeelan karaa guushaas xildhibaan haddii uu yahay haddii uu senator yahay haddii uu hooyo yahay haddii uu arday yahay haddii uu brofesor yahay jaamacadda wax ka dhigo haddii qof xoolo dhaqataa uu yahay intaasoo idil waa mid codeeyo iyo mid la soo hadla midka codaynayo oo hago oo hagaajiyo dadka soomaalida waxaan leeyahay midka golaha labada aqal ka tirsan maahayne midka kalena taageeradiisaan u baahannahay si loo tagaan u baahannahay si loo wadaan u baahannahay si looga baxa dowladda fashilan inaan iska kaashanno aan u baahannahay marka soomaaliya waxaan leeyahay baahida aan idiin qabo maantay hadda ka hor ma aanay jirin sida aan maanta idinkugu baahannahay waayo isbeddel aan rabaa dadka soomaalidana waxaa la soo gaaray xilligii ay soo afmeeri lahaayeen cayda adduunka ka haysato ee ah inay soomaaliya tahay dowlad fashilan dowladdaa fashilan baan ka gudbaynaa labaatan iyo dhowr sane nala socotaa amnigay ka fashilan tahay dhaqaalay ka fashilan tahay isla socodkay ka fashilan tahay dastuurkay ka fashilan tahay intaba inaan saxnaan rabnaa waa mahadsantihiin garabkiina arbaa soomaali waa mahadsantihiin anigoo ah murashax madaxweyne injineer cabdulaahi cali xasan waxaan maanta soo gaaray xarunta guddiga doorashooyinka ee heerka qaran ee mar kadib markii aan buuxiyey ee shuruudihii murashaxnimo ee madaxweynaha waxaan halkan ka qaatay ee shahaadadii murashaxa madaxweynaha ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ee laba kun labaatan iyo labo laba kun labaatan iyo lix Een, waxaa halkaan noogu noogu xigi doona ee, runtii een, een, inaan ee, koob iyo tobanka ilaa labaiyo tobanka maalintay noqotoba inaan halkaa ka soo jeediyo hadaljeedintaydii ee, murashaxa madaxweyne oo ku salaysan barnaamij siyaasadeedkayga Een, haddii ilaahay een, runtii een, muxuu ahaa oon calaf u leenahay oo ilaahay xugmiyo inaan noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya Een, barnaamij siyaasadeedka siyaasadeedkayga ayaan ka soo jeedi doonaa een, laba kun iyo labaatan iyo labo laba kun iyo labaatan iyo lix Ee, runtii halkan waxaan kala kulmay ee, soo dhoweyn ee aad u diiran Een, waxaan u mahad celinayaa een, guddiga een, doorashooyinka madaxweynaha iyo dhammaan howlwadeennada iyo shaqaalaha hawsha wacan ay halkan ka wadaan hawsha sida wacan ee hufnaanta leh ay een, runtii ee, muxuu ahaa ay diiwaangelinta ay u hagayaan waxaan rajaynayaa runtii inaan ee, ay dalka ka dhacdo doorasho hufan ee, doorasho daah furan een, runtii een, islamarkaana dalkeenna ee, u horseeda nabad iyo horumar iyo deganaan ee, mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mu- bulsho Een, s- intaas ayaan maanta rabaa inaan shacabka soomaaliyeed la wadaago aad ayaad u mahadsantihiin dhammaan intana daawanaysa iyo shacabka soomaaliyeed meel kasta oo uu joogo ee guud ahaan maanta waxaan soo gaaray xarunta guddiga diiwaangelinta runtii maanta waa maalintii ah waa maalin weyn waa maalin ay brosees dheer oo aan- iyo geedi socod dheer oo aan ku soo jirnay oo arrimaha doorashooyinka ah ay muujinayso in maanta ay gebageba marayso waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inta noo dhimanna inay noogu dhammaato si nabdoon inay noogu dhammaato si guul ah si xasilooni iyo deganaansho ay ku jirto inay noogu dhammaato shacabka soomaaliyeed dhammaantiis maanta wuxuu indhihiisa ku soo jeedaan doorashadan socotaa iyo inay s- nabada ku dhammaato iyo inuu meesha doorashadu ay ka soo baxdo hoggaan dhalka xaaladda iyo duruufaha ka jiraahi ka samatar bixin kara kana badbaadin kara waddankana horumar iyo xasilooni iyo nabad intaba u horseedi kara waan rajaynayaa insha allahu tacaala inay xildhibaanada soomaaliyeed hoggaanka noocaas ah ay dooran doonaan shacabkoodii ummadoodan u dooran doonaan shacabweynaha soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u jeediyo in dhammaantood ay gacmaha isqabsadaan midoobaan inay midoobaan midnimada dalkooda iyo qarannimadooda iyo samatar bixinta dalkooda duruufaha iyo xaaladaha adag ee ay ku jiraan hadday ahaan lahayd kuwo abaaro kuwo nabadgelyo xumi iyo kuwo xasilooni darre intaba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan maanta isku diiwaan gelinay eh, masharaxnimada xilka madaxweynaha oo doorasho xilli dheer la sugaayo runtii maanta gabagabadeedii aan taagannahay waxaa noo soo eh, suuro gashay diiwaangelintii waxaana wuxuu doonaa howlihii kale oo ahaa khudbad jeedintii iyo maalintii tartanka oo shan iyo tobanka mey ah oo maalin guuleed oo maalin taariikh ah oo maalintii la asaasay syl ah waxaan rajaynaynaa dalka soomaaliya inuu isbeddel u yimaado Een, labo oo dood unbaa meesha taalla dood in eh, continuity wax la yidhaahdo in la sii joogo oo dadkii talada hayay ay sii wadaan iyo dood isbeddel ah waxaanan aaminsanahay inaan isbeddelka hoggaankiisa nahay oo janjiga aan horseedkiisa nahay oo ilaahayna guulay doono shacabka soomaaliyeedna halkaas ay dib u heshiisiin iyo nabad iyo iscafin iyo walaaltinimo ay ka cadi doonaan asalaamu calaykum waxaa runtii sharaf ii ah ama farxad ii ah inaan soo gaaray eh, xarunta aqalka sare anigoo gudbinayo dalabkaygii ama codsigaygii ku saabsanaa inaan isku- een, isku rejistar gareeyo ama isku tasjiiliyo tartanka doorashada madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya aad baan ugu faraxsanahay in doorashada ay soo gebagaboobayso muddo ka- dheer kadib waxaana ku faraxsanahay inay soo gebagabo bisha shan iyo tobankeeda haddii ilaahay raalli ka noqdo biidnillaahi tacaala marka aadaan u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa in shacabka soomaaliyeed iyo xildhibaanadaba waajibkooda ay si sharaf leh- khaasatan xildhibaanada waajibkooda si sharaf u gudan doonaan oo dastuuriga ah oo ilaahay maaragtay ay u dhaarteen ayna waddankaana u- u- ee, maaragtay u horseedi doonaan isbeddel cusub oo u yimaado shantii sano wixii lagu soo jiray wax ka duwan oo deganaansho iyo xasilooni iyo amni iyo barwaaqo loo baxo biidn illahi tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullah magacay waa bashiir xaaji cali oo ku magac dheer jamaal musharax madaxweyne dowladda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maanta waxaan imi xaruntii aqalka sare oo ay ka socdo ka socoto diiwaangelintii musharaxiinta madaxweyne Eh, haddii ilaahay ka dhigo en, waan qaatay shahaadadii si wanaagsanna waa laygu soo dhoweeyey En, runtii en, waxaan sugaa waxa weeye eh, shan iyo tobanka meey inaan ama ka hor eh, bisha koob iyo tobankeeda iyo labiyo tobankeeda inaan jeediyo en, hadaljeedintii iyo ajandahaygii aan ka hor jeediyo en, aqalka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya kadibna aan ka qayb galo maalinta ugu dambaysa oo ah may shan iyo tobankeeda oo ah maalinta ugu dambaysa ee la dooranaya madaxweynaha runtii aad baan ugu mahad celinayaa dhammaan warbaahinta iyo madaxda aqalka sare iyo guddiga doorashada oo halkan si fiican igu soo dhowey
waa hagaag saaxiibayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka sac raadi hadalsani magaalada muqdisho qeybihii hore barnaamijkan waan ku guujanaa sidaan hore inkugu soo sheegnaba xildhibaanadii laga soo doortay garbahaarey oo go-aankii guddoon golaha shacabka baarlamaanka suluugsanaa islamarkaana ka hor yimid ayaa warbaahinta goordhow la hadlay ayagoona sheegay inay aada ugu xun yihiin warqad ay ku tilmaameen inay tahay mid aan saxiix wadan islamarkaana aysan aqoonsanin wixii markaa caawa ka soo baxay guddoonka golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya taa beddelkeeda inay ayagu yihiin xildhibaanadii saxda ahaa ee lagu soo doortay garbaharay oo ah deegaan doorashadii labaad ee jubbaland inkastoo sababa la xiriira amniga iyo caqabadaha dhanka maamulka halkaa ka heesta inay tagaan ee markaa guddiga doorashooyinka heer federaan ay ugu wareejeen in doorashadaas lagu qabto magaalada ceelwaaq ee gobolka gadow haddaba waa kuwan xildhibaanada garbaharay oo dhankooda caawa warbaahinta la hadlay kana soo horjeestay go-aankii ka soo baxay guddoonka golaha shacabka baarlamaanka
warqadda wareegaysa oo saxiix la'aanta ah waxaan u arkaya aniga xaska shabi wixii ku jira ha soo baxeena war waa soo joodnaa bannaankaan taagan waxaan caddaynaynaa warqaddaas inay sharci ahayn sababaheedana waa kuwan sheekh aadan madooba baarlamaan baa doortay baarlamaankii doortay siduu ku yimidna annagaa ku nimid qayb marka booli ay qayb xalaal ah oo lasoo doorto dadkeeda matalaysa inuu isku darsado is yidhaahda iyagaan isku xukumaya uma saamaxaysa danta saxna maaha matalaad buu ku joogaa beeleed ku soo fadhiistay soomaaliya waxbay qaybsatay cid kastana meel baa laga soo doorta oo xildhibaan ah waxaa jirtay deegaan doorashooyin astaysnaa horeyna heshiis looga gaaray heshiiskoodana uu ahaa toddobiiy tobankii bishii sagaalaad labada aqaloo baarlamaankana la mariyey madaxweynahana uu saxiixay meesha annaga aan ka soo baxnay ee nagala soo doortay aan xildhibaanada ka nahay oon ka matalayna dadkanaga aan ku matalayna iyo meeshuu asaga ka soo baxay ee aadamadoobu hadda dadka ku matalaya waa labada gobol oo isku xigto isugu xigta soomaaliya annagana garbaariya nagala soo doortay isagana baydhaba laga soo doortay kuwii baraw laga soo doortay iyo kuwii gaalkacyo ee laga soo doortay boosaaso iyo kuwii beledweyne laga soo doortayna asagay la fadhiyaan caaw inuu yidhaahaa heshiiskii baan burinayaa waxaan u arkaa dagaalkii kenya ay dalka soomaaliya kula jirtay ee axmed madoobe uu foodada ku samaynayay inuu asagana foodo labaad dul saaray qodob waa qodobkaas qodobka kale soomaalida waxay ku maamahdaa laxlageed ay u xaarataa kenya ninka ilmaha u joogaan ama ay maalin xaniyaha qabataba in soomaaliya loo isticmaalo haddii uu isku dayana aadan kuuma soconaysa taas waxaan ognahay isticmaalka la isticmaalaya dadka loo isticmaalaya dalka inaad ka mid noqoto yayna dhicin oo ay suuro gelin oo ilaahay ha ku tusa kursiga aad ku fadhida qaymaha uu leeyahay iyo soomaalida ku doorata ilaahay ha ku tusa haddii aad adk- arki waysa waxaan u malaynayaa oo aad warqad dagaal bilowgii aad soo daaysa kuma guulaysanaysa dagaalka kuwa kaa horreeya ku jabay adiguna ha ku jabinin adeero waa kaala talinaynaa wax walba ilaali waxuu rag isu yahay oo dhan aan isunna waxaan kala mudannahay waad garanni waxaan kala istaahilnana waad garanni waxaan isunnahayna waad garanni deegaan iyo derisna annagaa isu xogna haddii aad tidhaahda nin ka yimid soomaaliya ciribteeda damba ama ciribteeda damba nin ka yimid ab- ayaan kula wadaagayaa wax xaaraan oon xalaal ahayn oo baarlamaanka intiisa kale ku imaanin baa hadda ku keenaya haddii aad tidhaahdo marna ma dhacaysa qodobna waa qodobkaas qodobka kale adiga aadane baarlamaankii sagaalaad dadkii bannaanka baarlamaankii sideedaad waxaad ahayd hilmaan hadal kuma jira baarlamaankii sideedaad waxaad ahayd dadkii bannaanka lagu reebay markii dambena waxaad garani ood og tahay soomaalina ay wada og tahay in odayaashaadii la keenay oo ninkii adiga kugu haystay iyo adiga inta lisukun keenay odayaashaad ay ku ansixiyeen ay ku yidhahdeen isaga aadanaan soo dooran aadna ku soo fadhiisatay sidaas baarlamaanka haddaad taariikhda shalay aad soo martay waxay ahaydna aad inkirta waddadii xalaasheedoo maanta lagu heshiiyeyna adigu aad dac furta aadanoo waxaan u malaynayaa ceel mugdaad ku socotaa eh garabkaan kaa qabanaynaa waxaa la yidhaahaa n hebelow saan u jabay eeg meeshaan ku jabayna eeg saan u jabayna eegaa nin laga sheegay aadanow taladaada caawa ayay miiska saaran tahay oo kula saman tahay waddada san iyo waddada xun inaad kala doorato haddii aad waddada xun u diyaar garowday balay laiskula jira baas ma leh meeshaad ka gashaan ka gelayna haddii aad soomaaliya inay ku dooratay luqunta labada garab soortood guddoon u ahaatay aad u diyaar garowdayna warqadda wareegaysa oo saxiix la'aanta ah waxaan u arkayaa aniga xaska shabi wixii ku jira ha soo baxeena war waa soo joodnaa bannaankaan taagan naguma shabin kartid xas lix saacaan joognaa laamigaan dhex taag taagannahay xildhibaanaan nahay reerkiina sidaad u matashaan reerka nagu matalnaa sida odagaada isku keenaan annaga odaga naga noo keenay iskuma dayi kartid marka inaad kaadina ka dhigta mid xalaal leh kaanaga inaad adiga gacmaha ku tirtirta marna ma dhacaysa aad baad u mahadsantihiin shirka naga jaraa'idna saasaanu u qabannay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasala allahu calaa sayidina maxamed waxaa salaamahayaa xildhibaanada ka soo jeeda gobolka gado ee lagu soo doortay deegaan doorashada labaad oo degmada garbaare jubbaland waxaan salaamahayaa dhammaan bahda warbaahinta iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer jubbaland gaar ahaan reer gobolka gado marka koowaad waxaan rabaa inaan cambaareeyo warqaddii sumadeedu ahayd inay ka soo baxday guddoonka baarlamaanka oo wiiftada ahayd waxaan rabaa inaan sheego guddoonka baarlamaanka asagu ma aha askar uu magacaabay iyo shaqaalaha baarlamaanka ma aha matalaadda gobolka gado waxa weeye matalaad ummad ay leedahay ummad ay keentay sida asagaba loo keensaday iyo dadka la midka ah anigu waxaan aaminsanahay warqaddaas guddoonka baarlamaanka inay ka soo bixin oy feeg tahay haddii ay run tahay aadan waxaad gelisay soomaaliya mugdi cusub iyo jahawareer siyaasadeed waxaan ka xumahay tilmaan dowlada inaad qaadato aad baan uga xumahay waa hadday run tahay haddaysan run ahayn raalligelin baan ka bixin doonaa inay been tahay markaan xaqiiqsano hadday run tahay waxaan hubaa warqadaas inay kasoo jeedo tilmaam tilmaan shisheeye inay ku salaysan tahay Eh, arrintaas waxaan kaaga nasteexaynayaa inaad ka waantowdo hadday jirto ballanta aad ka gashay baarlamaanka hortiisa waxay ahayd matalaadda ummadda reegado bacdamaa khilaaf uu ka jiro inaad dhigi doonto meel sharciga waafaqsan khaasatan habraacyadii iyo nidaamkii lagu heshiiyey doorashada soomaaliya ee ku gashay laba kun koo iyo labaatan laba kun laba iyo labaatan Een, waxaan arkaynaa eh, jawaab qaldan inay tahay waxa kaa soo baxay hadday adigu kaa soo baxday Een, waxaan rabaa inaan u sheego ummadda reegado oo lix iyo tobanka xildhibaan kusoo doortay degmada garbaharey bishii abriil Eh, waxaan rabaa inaan u sheego inaysan marna dhacaynin inaan aqbalno waxaan adinku aadan dooranin inay idin matalaan inaana aqbalaynin ciddii adinku aad doorateen in la ignoor gareeyo guddoomiye haddaa kusoo laabto warkaadii soomaaliya waxaad kala soo kulantay ayadoo dhisan doorasho u diyaargarowday wadooyin badan la soo maray eh, xaalado badan oo adag laga soo gudbay waxaad imaaday ayadoo meel fiican marayso baarlamaanka intiisii badnaa uu fadhiyo doorashadii madaxweynahana loo diyaargaroobahay waxaad qabateen adiga guddoomiyaha aqalka sare guddigii qabanqaabada doorashada madaxweynaha waxay soo qabteen habraacyadii iyo muddadii madaxweynaha la dooran lahaa waxaa ii muuqata warqadaas hadday kaa soo baxday go-aankaadu inuu yahay doorasho inaysan dhicin oo dalka uu qalqalgalo taas waxaan ku leenahay horta ka waantoow waa kuu nasteexanayna xildhibaanaan nahay walaalaan nahay dalka waa naga dhexeeya deegaan gaarayna waa wada leen taa haddaad ku fikiraysa ka waantow haddii lagu marin habaabiyey oo dowlado shisheeye iyo dad isbaay ah ay tilmaamo ay ku siiyeen ay arrintan ku salaysan tahayna ayadana eh, dad islaamaanu nahay ee qaladaadka waa laga laabta ee ka laabo ilaa caawar waxaa kaasi weynaa go-aan midkan ka bedelan oo ummadda soomaaliyeed ku qanacdo gaar ahaan ummadda reegado Een, guddoomiye haddii aad go-aansatay si shakhsiyan ah adiga aadan madoobe ahaan si shakhsiyan ah abaalka ay gedo kugu leedahayna waa taqaanaa xilliyada ay xaaladda xumayd waad ogtaha adiguna waxaa tahay nin geda wax ku leh haddaad go-aansatay si shakhsiyana inaad u dulanto dad badan baa hortaa go-aansaday ina dulmaan oo u suurtogeli weyse ayagana kuwii baad ka mid noqon- ka mid noqon doonta haddii alla idmo aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaana marna dhacaynin ummadda reegado inay aqbasho matalaada aysan ayaga la imaanin oo baarlamaan waa mahadsantihiin fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nus milyan qof ay adkaysi u yeesheen daawooyinka qaaxada loogu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay laba kun sagaal iyo toban oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nus milyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkaysi u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taasoo halis ku ah caafimaadka bulshaweynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samey arrimahan soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaado daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogteen la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v ga waxay keenaysaa in cudurka h i v ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v ga iyadoo aan marnaba ha kadlagelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulul ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermisdilayaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdilayaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdila oo qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdilayaasha ah ayadoon dhakhtar kuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay khatar ku tahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jeermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya
habeen dhexe barnaamijka wareega ayaan isla soo gaarnay saaxiib yaal dalsan muqdisho soomaaliya aadna kala socotaan wasiirka wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya cabdulaahi abuukar xaaji carab ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda maaliyadda laga laayahay lacagihii lagu deeqi lahaa ama lagu qaadi lahaa imtixaanka shahaadiga ee sanadkan wasiir carab oo ka hadlayay munaasabadda ka dhacday muqdisho ayaa waxa uu sheegay in imtixaanka sanadkan laga qaadi lahaa ardayda dhammaystay dugsiga sare uu halis ugu jiro islamarkaana la la-yahay dhaqaalihii lagu qaadi lahaa imtixaanka siduu hadalku dhigay wasiirka wasiir carab waxa uu markaa tilmaamay in wasaaradda waxbarashada arada wasaaradda maaliyadda lagu leeyahay lacagihii sanadkii hore lagu qaaday imtixaanka dowladda federaalk ee soomaaliya sidoo kalena ay wasaaraddaas ku maqan tahay lacagtii macalimiinta sidoo kale wasiir carab ayaa carabka ku dhuftay in imtixaanka ardayda soomaaliyeed aan laga aan laga dhaqaajin karin ama aan markaasi laga dhamayn karin khatarta lagu jiro in sanadkan la qaadi waayo imtixaanka sabab ila xiriiran dhaqaalahaasi markaa oo aan weli helin waa kan wasiir carab waa arrintaas ka hadlaya
ka wasaarad ahaan jaabira sheegay ma rabno dowladda xukuumadda waxeeda hoose inaan faahfaaqidno laakiin hadda wixii waa gabagaba wax la qaranaya male wax bari hore waxbarasho ee dowladda ma jirto imtixaankii lacagtiisii sanad hore la qaada hadda lagu leeyahy sanad hore bari hore tanoomay ku leeyahy waaba kuu caddaynayaanba marka sida la sheegay waa inaan helnaa hoggaan bari hortiisa waxbarashada yahay oo u danqanaya annaga sanadkan qatar waxaan ku sugnayna imtixaanka inaan qaadin macallimiinta lacagtooda waa maqan tahay wasaaradda maaliyadda ku maqan tahay hataa lagama danqanayo maalmaadkan hadda inaan hadda idaacadaha fadhiisano fundraising samaynaan aan aan aan ku qasbannahay saan imtixaan u qaadno danqasha hataa ma jirto warreed eh macallimiintan lacagtooda keena imtixaankiya maba maba laga danqanaya gawaari lag shari ah iyo wax kalena waa waa waa waa waxaa laga yaabaa in maalin walba la gado ama wax kasta la sameeyo marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in dad waxbarashada u danqada in ilaahay baalki maxalla hoggaan nooga dhigo ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala annaga haddaan joogno iyo haddaan maqannahay iyo dadka naga dambeeya waxaan ku tatarsiin doonnaa in dowladda dhexe wixii ay ballan qaaday inay fulaan oo bajetka ah wasiirada oo dowla maamul goboleedyada ama dowlad goboleeda ayagana waxaan ku codsanayna commitmentia soo galeen wasiiradooda maaliyadda ayagana in percentage ay ballan qaadeen inay fuliyaan international communitygana sidoo kale fariinaan u diraynaa inay qorshahan nala maalgeliyaan oo ay ay ay ay qorshahan la dejiyey inay maalgeliyaan si waxbarashada tayadeeda iyo tiradeedaba aan sare ugu qaadno ayagana fariintaas ayaan u diraynaa dal aan qorshe lahayn ama qorshe waxbarasho lahayn haddii horumar ma gaarin hadda waa fiican nahay waagii hore sida la sheegay dee tabarteenna sidaa iska ahayd waa naloo soo qorsheyn jira laakiin maanta anagaa qorshaysanay marka waxaan codsanaynaa in nalagu maalgeliyo qorshaha lacagtiisa waa badan tahay shanta sanoo soo socota annagana inaan ku dadaalno dowladda dhexe waxay ka dabooli karto maamul goboleedyadana waxay ka dabooli karaan waa inay ka daboolaan international communitiga ama donoriska ayagana aad fariin baan u diraynaa oo ah inay hawshaa ay nala qabtaan maanta waxaa caddaatay maamul goboleed kasta wuxuu hayo iyo wuxuu u baahan yahay waxaan u malaynayaa hawshu iska saalinaan doonta isqabqabsiga waa yaraan doonaa wixii la helo prioritiska meeshan ku qoranaa siday u kala horeeyaan ayaa loo samayn doonaa aniga haddaan sii joogo cidda miisaaniyadda ballan qaada bixiso ayaa priority leh cidda miisaaniyadda ballan qaaday maamul goboleedkii bixiya wuxuu ballan qaaday oo la soo shirtaga asagaasaan baryoorta siinaynaa inaan mashaariicdiisa aan ka jawaabno aad iyo aad ay u mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa tiimkii hawshan kasoo shaqeeyey iyo dadkii kale oo ku gacan siiyey waxaan kaloo u mahadcelinayaa unesco oo iyadane baalka technical advisor ka ahayd hawshan oo wax badan nala qabatay waxaan kaloo u mahadcelinayaa g b e-ga isagane xafladan iyo shaqadii socotay naga bixiyey dhammaantiinna waa mahadsan tihiin marka maanta waxay ka dambeeya qorshaheenna waa cad yahay waxna loo soo xarxariiqi doona ma jiraan ciddii nagula shaqaynaysa welcome ciddaan nagula shaqaynayna albaabka ka xiranayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi
kaas wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya cabdulla carab uu ka hadlayay khatarta dhanka imtixaanka sanadkan soo wajahday ee u sababta ah lacag la-aanta uu sheegay in ay ka heyso dhanka wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya dhinaca kalena aqoon-yahan cali cumar oo markaas ka mid ah aqoon-yahanada si weyn ugu faalooda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya ayaa sheegay ama guddigaba musharaxiinta ku maqan dalka dibaddiisa in dalka ay suugayaan lacaga laaluusha ay dalkaasi ay kasoo qaataan ama dalalka dibadda ay kasoo qaataan si dalka ay u suugayaan islamarkaana xildhibaanada ay u siiyaan maalinta doorashada si markaa loo doorto ama cod loo siiyo taa uu sheegay inay tahay khatar weyn oo wax markaas u dhimi karta in la helo hoggaan amni oo wanaagsan oo dalkan lagu haamin karo waxa uu xildhibaanka ama aqoonyaanka sidoo kale ka hadlayaa arrimaha ku saabsan doorashada iyo diyaargarowga iyo shan iyo tobanka bishan sida ay wax u dhici doonaan waxa uu u warramay wariyeenna cabdisalaam juulo shaakir
waa bismillahi raxmaan raxiim waan salaamay bahda idaacada dalsan curiyaasha iyo dhammaan haddii ilaah yidhaahdo ragga kale oo hawsha idaacada ku dhex jiro doorashada waddanka oo shan iyo tobanka may la qabanayana waxaan filaynaa insha allah doorasho hufan oo muuqata oo haddii ilaah kusan yahay ummadda soomaaliyeedna samata bixi karto dalka iyo gudaha iyo dibaddana ka samata bixi karto siyaasiyan waa xisaadiyan waa caskariyan ayaan u rajanaynaa ummadda soomaaliyeed dadkan way isdhihin lacag la aluusha oo la qaatay waxba ma qabato waxaa wax qabto waa daninimadii iyo maaragtay khilaafkii islaamnimada marka waxaan rajaynaynaa ninka la dooranayo nin ummadan samata bixi karo oo wax dinuuba waddanka horena aan ugu gelin haddana u heelan ummadiisa inuu badbaadiyo dalkiisa iyo dadkiisaba sidaasaan rajaynaynaa insha allah aqoon-yahan musharaxiinta qaarkood waxay ku maqan yihiin dalka dibaddiisa sida wadamada imaaraadka kenya iyo sidoo kale turkiga maanta isdiiwaangelintay tahay beriya ku eg tahay bal musharaxiinta halkaasi ku maqan bal maxay halkaasi ka qabanayaan maadaama iyagu ay doonayaan xilka madaxtinimo dalka inay u tartamaan
sideedaba ragga hadda dibadda ku maqan oo meelahaas ku maqan waxaa dad raadinaya lacaga ay ku galaan ololaha doorashooyinka lacagahaas oo ahna lacaga laaluusha oo la bixinayo waana ka degnaa ol horna waa ka degna haddana waa ka degaynaa lacagtaa waxay gashay ma jirto lacag waa qaadasha hadda ka hor nin baa laga hayaa siyaasiya anigu waxaan kula talinaa soomaalidu inay u fiirsato ninka la dooranayo waxa uu yahay badeecadihiisa diinta siduu ku yahay dhimrinta ummadda siduu ku yahay sida dalka oo uu samata bixi karo wanaagiisa hore iyo kii dambaba dadka aqoon in loola leeyahay ma ahan in lala soo boodo wadaniyad iyo wax been ahaan waa dadka kusawax uga qabanaya hadhowna ay afka noqoto wax afka aan dhaafsanayn waxaa la rabaa wadanku inuu noqdo wadankii ambaqaaday oo geeskii afka kan laga fiirsado maraayadii laga fiirsanayo inuu noqdaa la doonayaa musharaxiinta waxaan rajaynaynaa inay noqdaan kuwa iyagana hufan oo ilaahay iyo rasuulkiisana maaragtay raacaya mutaabacada rasuulka iyo tii ilaahay ama midkuu baxshay raacaya lama rabo musharax inuu soo sharxo oo han adduunyo kale u noqdo waxaa waay dadkan iyo dadkan waa daaleen ummadda baabaara wadanka ka jirtay hadda ilaahay roob noo keenay allah noo badiyo dhaqaale xumaa jirta casilooni daraa jirta kala qoqobnaanaa jirta wada wadanka waa kala gogo-aya weli soomaaliya wax isgudbi kara ma ay jirto marka waxaan rajaynaynaa nin intaasoo samata bixin kara ayaan ka rajaynaynaa haddii ilah yidhaah aqoon-yahan hadda musharaxiin fara badan ayaa doonaya inay isdiiwaangeliyaan musharaxiinta la filaya inay tartamaan waxaa ka mid ah madaxweyneyaal hore dalka soo maray siyaasiyiin madaxweynaha waqtigiisu ka dhammaaday shacabka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed yaa samata bixin kara madaxweyne hore loo soo doortay ma siyaasiyiin xilaal soo qabtay mise qof cusub oo hadda siyaasadda iyo saaxadda siyaasadda ku cusub baa samata bixin kara
anigu waxaan qabaa xilligeyga kacli ahaan madaxweyne cusub oo dadku ay soo xushaan oo horey aanan soo qaban jago oo ummadda soomaaliyeed udiir naxaya isla markaasna aqoon iyo karti iyo hufnaan lagu dooranaayo waayo arag yahay siyaasi soo soo adduunyada soo arkaa yahay nin culus yahay soomaali raalli iskaba tahay uu yahay anugu sidaasaan u arkaa lama rabo dadkii wax soo ma hadda ka hor soo maray madaxtinimadii inay meelaha haddana hadda ay sii degdegleeyaan lama rabo cidna laga cid dooranaysa ma jirto ha ka leexdaano dalka iyo dadka madaxweyne cusub ha la doorto wadankaas ummad badbaadin kara ummadda isu keeni kara haddii ilaah yidhaahdo eh, dadkuna ay ku wada qancina qanacsan yihiinoo gobolada iyo dowlad goboleedyada kulli ay isla xambaari karaan sidaasaan anigu aan rajaynayna haddii ilaah yidhaahdo Mm, hadda musharaxiinta tartamaya waxaa kamid ah een, qaar kamid ah musharaxiinta dowlad goboleedada dalka sida s- madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni Een, wuxuu kamid yahay madaxweyneyaasha een, musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee dalka Een, saciid deni iyo sidoo kale musharaxiin kaleba intooda ugu badan waxa ay doonayaan xilka ugu sareeya dalka inay qabtaan Een, adiga fikir ahaantaada iyo sidoo kale aqoon ahaantaada een, madaxweyne hadda maamul gobol haya oo isagu hadda een, xil madaxweyne u tartamaya een, ma ka soo bixi karaa xilka madaxtinimo ee dalka haddii loo doorto
saa runtaa ninka horta madaxweyne hadduu yahay oo madax dowlad goboleed ka yahay dastuurka wadanka wuxuu fidaayo ayaa unbaa lagu ku soconayaa haddii nin madaxweynaha hadda kore waa cabdullaahi yuusuf ayaa sidaan oo kale isku soo sharxay isagoo madaxweyneha hadduu isagoo madaxweyne wa- dowlad goboleeda hadduu guuleystan waa iska dhiibay jagada anigu waxay ila tahay marka tani tii la xiriirtaa tii hore lasoo maray waxba uma arko laakiin haddii raalli ummadda ay ka yihiin ninkaas oo loo arko khudbadaha uu jeedinaya iyo waxyaabaha waxqabadkiisa anigu waxaan qabaa inaan la hor istaagin carafkiisa ha la fiiriyaan islam Ihi. hadda een, xildhibaanada ayaa madaxweynaha dooranaya oo iyaga shacabka soomaaliyeed wakiilka ah Een, xildhibaanada dalka hadda iyagu intooda ugu badan ayaa mas-uuliyadda idil ay saaran tahay bal fariintaa u diraysid xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee labada gole ee dooranaya madaxweynaha dalka soomaaliya maxay tahay ma in ay doortaan madaxweyne dalkan samata bixin kara mise qof walba ama musharax ama xildhibaan kasta in danihiisa siyaasadeed iyo qorshihiisa uu fiirsado
awalan wa akhiiran waxaan kuma talinayaa madax eh, eh, xildhibaanada dooranayo madaxweynaha dalka imaanayo inay noqdaan niman dalkooda iyo dadkooda u naxo oo fiirshaan ninka samata bixinta dalka ragga ugu wanaagsan oo samata bixin kara dalka inay noqdaan aan rajaynayna laaluush iyo bakti iyo isku maaragtay isku dardar aysan noqon sidaasaan rajaynayna haddii ilaah yidhaahdo Eh, xildhibaanadooda ha ka fiirsadaano Eh, tii hore oo kala qayb islaamta ummadda oo kale oo dowlad goboleedyada ay dhinac u xaglinayeen oo kale yaysan noqon ha noqdaano niman hufan oo fiirinaya masaalixda caamka ah ee soomaaliya iyo tan eh, maaragtay eh, gudaha iyo dibaddaba isla markaana u jiirnaxayo dalkooda iyo dadkooda sidaasaan anigu aan aan kula talin lahaa Mm, dhowr sano ama dhowr bilood ka hor waxaan ka hadlaynay doorashada xildhibaanimo ee dalka iyo sidoo kale een, musharaxiinta tartamaysay hadda waxay taagan tahay een, madaxda ugu sareysa dalka iyo madaxweynihii ugu dambeeyey ee tobnaad ee dalka in la doorto bal doorashadan maxay kaga duwanaan kartaa doorashooyinkii hore ee dalka ka dhacay
doorashada madaxweynaha waa astaanta qaran marka waxaa la rabaa madaxweynaha la dooranayo inuu yahay nin asaga laftiisa ah nin ummadiisa iyada maaragtay uu badbaadin karo nin ummadiisa wanaag u samayn karo nin ummadiisa horukac iyo horumar iyo dimuqraadiyad iyo kala dambeyn iyo isjecel dalkana isu furi karo Eh, nabadgelyada guud dalkana soo celin karo lama rabo madaxweynehan noqonaya xamaraan iska fadhinaya waxyaaba looga baahan yahay waxaa kamid a dastuurka inuu dhammaystiro waxyaaba looga baahan yahay waxaa kamid a in eh, miqaam maqaamka gobolka banaadir oo wax ka qabto waxyaaba looga baahan yahay waxaa kamid a in gobolada uu isu furo degmooyinka dalka uu isu furo waxaa kamid a waxyaaba dadkii shacabka soomaaliyeed dib u heshiisiin guud oo qaran in la sameeyo oo la isu yimaado oo amba meel oo meel dowlad goboleedka rabo ha noqdo amba xamar ha noqdo la isugu tago soomaalidu iscafiso waxyaabahii la kala heshay oo hanti ahay iyo xuquuqda ahay la isu celsho Eh, wixii horay u jiri jiray eh, qabyaaladii ku dhisnayna la iska tuuro soomaaliya oo mid ah oo awood leh oo dal dimuqraadi ah oo dal lagu baydo ah oo afrikaanka inteeda kale ay ku baydaan shacabka soomaalida waa shacbi fiilo weyn waa shacbi aragti dheer waa shacbi firfircoon sidaasaan rajaynaya inuu madaxweynaha sida lagu doonaa inuu sidaas noqdo Mhm. Een, ka aqoon ahaan adigu een, aqoonyahanka soomaaliyeed ayaa ka mid tahay een, madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda soomaaliya ee tobanaad haddii la doorto shacabka soomaaliyeed hadda waxay la daaladhacayaan dhibaatooyin kala duwan mid dhaqaale mid amni iyo sidoo kale arrimo kale oo aad u fara badan bal madaxweynaha cusub ee la dooran doono adigu maxaad een, fari laheyd maxaad kula talin laheyd een, fikirkaaga
madaxweyne cusub ee la doona waxaan kula talin lahaa inuu noqdo madaxweyne ummadiisa wax u qabta ummadiisa dhexdhexaad u noqdo ummadiisa haddii ilaah ku ree mashaakilka kala qaybsanaanta jiray ka baxsho daacadnimo ku dhaqo yacni xurriyadda qowlka xurriyatul qowl iyo xurriyada kaloo ins- oo dha- oo dhaqdhaqaaqa loo ogolaado madaxweyne oo dictatoria oo waxaan laga filinaya hadhow la imaanayo oo hadhow dalka qalalaasa gelinayo hadhow ayagu isu soo isu soo sharaxin haddou isu soo sharxo waddankan dagaalaa ka dhacay haddii dagaal ka dhacna isagay u daran tahay ummaddana waa u daran tahay kulli dalkana halisuu gelayaa marka madaxweyne oo free and fair election ku soo baxo ayaan rajaynaynaa insha allahu in ummadda ilaahay kheyr uga dhigo asirna uga dhigo Eh, ninkii waxaa intaa ka duwan watana iimaanka allah geliyo sidaasaan anigu rajaynaa jilcina Eh, ugu dambeyntii een, musharaxiinta intooda ugu badan baarlamaanka ay hortegi doonaan hadaljeedin ay ka sameyn doonaan musharaxiinta markay baarlamaanka hortagaan hadaljeedinta ay sameeyaan ballamaha ay galaan badankood ma fuliyaan Een, bal xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya labada golo iyagu wax dooran doona bal hadallada jilicsan iyo sidoo kale een, barnaamijyada hogaamineed ay soo bandhigi doonaan musharaxiinta oo badankood aysan fulin maxaad adigu een, fikirkaada ku darsan lahayd
sideedaba markii madaxweynaha uu jeedinayo khudbadaha eh, waxyaabaha uu qabanayo oo aad u sheegayo waxaa ka mid a kow waddanka xasiloonidii waddanka kow in la helo dhaqaalihii inuu kobciyo oo waddanka dhaqaalihiisa lasoo kobciyo in wax soo saarka dalka ammaanka lagu heli karo inuu ka shaqeeyo uu ku waxeeyo ganacsiga inuu ka dhigo free Eh, siyaasadda arrimaha dibadda mid furfuran oo dal iyo dad kale una colaadinayna inuu noqdo inuu noqdo siyaasad furfuran oo caalamka xiriirkeeda lagula xiriiri karo haddii intaas madaxweynaha uuna qaban karin oo dhaqaalihii iyo siyaasaddii iyo arrimaha bulshada iyo arrimaha militarigii iyo oo- iyo arrimaha maarata nabadgelyada waxaas uun wax ka qaban karin ninkaas waxaan rajaynaynaa inuusan isu soo sharxin meelaha la fiirinayo laga fiirinayo waxay tahay kow arrimaha gudaha iyo dibadda haddoon intaa ninkaa ku fiicnayn labadaba wax oo loo dooran karo la dooran karo ma ahan xildhibaanada yayna ku sirmin yaysan ku qaldamin inayna ku qaldamaan waa khalad ha iska fiirshaano si fiican ha loo fiirsho madaxweynaha la dooranayo madaxweynaha sifooyinkaas leh ayaa la doonayaa madaxweyne dal gaara na colaadinaya dal gaarna la saaxibayo lama rabo wadamada diriska nala ah si silmiya inaan ku wada noolaano oo xush- is-xushmayno oo xuduudadayna badahayna iyo birigayna iyo hantida soomaali ay leedahay natural resourceska aad iyo aad u dhowraayo inay noqdaan wadankaan noqon hadda waa faraha laisla gelaayo markaas laakiin waxaa la rabaa madaxweynaha soo baxayo inuu noqdo madaxweyne laga dambeeyo oo shacabkana ay u fiiqaan ummadda iyo dalkana ay waxayaan dadkii hore oo madaxweynayaasha hore oo isu- isugi waxaasaan qabanaya saasaan yeelaya waxaasaan been ay noqoto wax ay qabteen ma waddanka waa buuba sii dareenba marka aniga waxaan kula talinayaa xildhibaan wax dooranayo inay ka fiishaan meelaha hadda looga baahan yahay siyaasadahaas dibadda iyo gudaha iyo dhaqaalaha iyo amniga intaasoona inay dib u fiishaan sidaasaan rajaynaya bilahi ilaahi
Een, ugu dambeyntii fariintaada ugu dambeysa maxay tahay oo aad u diraysid shacabka soomaaliyeed madaxda hadda dalka haysa iyo sidoo kale baarlamaanka soomaaliya musharaxiinta la dooran doono ee dalka kusoo wajahan iyagu iyo siyaasiyiinta kala duwan ee qayb ka noqon doona dowladda cusub ee lasoo dhisay dalka soomaaliya
shacbiga soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa inay xasiloonida dhowraan waxaan kula talin lahaa inay hadda beryahan faraha bulshada waxaan social media loo yaqaano propagandada iyo maaragtay abaabulka laga wado waxaas hala joojiyo wixii noo adfiro soomaali adfiro ilaahay raalli ka yahay allaha noo keeno taasaan ku on qowlkaasaan isku raacno Eh, lama rabo nin jeclaysi iyo nin inaad nacdo gaara waxaan rabaa soomaali ninka fikirkaas iyo ujeedada ee la- laga rabo wadanka inuu wax ka qaban karo nin wax ka qaban karo inuu noqdaan rabaa saas inay waxeeyaan Eh, xildhibaanada iyo dadka soo baxay iyo madaxda soo baxaysana waxaan rajaynaynaa wadankan soddonka sano dambayso wuxuu ku jiray dhibaato khaasatan dadka ku nool gobolka banaadir ayaa aad ugu jiray marka taas in la eh, yaysan noqon mid soo noqon noqoto hadday soo noqnoqoto waxaa dib loogu noqonayaa wixii hore u jiri jiray oo hogaamiye kooxeedyadii iyo qabaa'ilkii iyo waxaasay noqonaysaa hala iska da laga digtoonaado waddanka nin samata bixin karo oo khaalisa oo diintana wax ka idhaan dadkana u dhimrinaayo in loo helaan rajaynaa insha allah
waxaa ka saxbeel guud ahaana barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadaad ee hadalsan ee magaalada muqdisho waa nageynta barnaamijkan geesantaa ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo